ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا توفكون waxaa maanta magaalada mandheera si rasmi ah oga furmay tartanka qur-aanka kariimka ee u dhexeeya ismaamullada gobolka waqooyi bari islamarkaana ay soo agaasintay mu'asasada alhuda tartankan ayaa noqonaya kii sagaalaad oo ay qabato mu'asasada alhuda ahna kii labaad oo ay ku tartamaan ismaamullada mandheera wajeer iyo gaarisa waxaana sannadkan ka qaybgalaya soddon iyo lix arday munaasabadii furitaanka tartanka qur-aanka ayaa waxaa ka soo qayb galay barasaab ku-xigeenka mandheera dhoktor cali xildhibaanka degmada lafey maxamed cabdikhayr mudanaha qaabka magacaabista ah ku galay aqalka baarlamaanka xaaji cabdisiraad khaliif boqolaal shacab ah iyo garsoorayaasha tartanka oo uu hogaaminayay sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi ugu horeyn culimmada kala matalaysay saddexda ismaamul ayaa soo dhoweeyey in lagu tartamo qowlka eebbe ayagoo u mahadceliyey mu'asasadii soo qaban qaabisay tartanka
in ilaahay qur-aankiisa sidaa loo sharfo oo loogu imaado mashriq iyo maqrib loogu imaado culummada waaweyn ilaahay qur-aanku ku sharafay ee inay mandheera imaadaan qur-aan dartiis imaadaan takriim ahlilqur-aan ugu imaadaan imtixaankooda u imaadaan allihii nicmadan na soo gaarsiiyey ayaa mahad i galad iskale subxaanahu wa tacaala anigu waxaan matalayaa anoo magacayda sida hore loo sheega u yahay daawuud macalin guuli yuusuf jamaacada ka socoto wajeer tartanka ra-iiska jumciyat alqur-aan oo wajeer iyo waxa weeye naa'ibka ama sekreteerka iyo ardaydii oo laba iyo toban ka kooban iyo toddoba macalin waa markii labaad oon ka soo qayb galna aada farxad weyn bay noo tahay waxaan markaa mar labaad ku celinayaa ahlu madheera ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr iyo wanaag ha idin jiseeyo waxaa way ikhwaanay waa sanadkii labaad oo innaga aan ka soo qayb galno reer gaaris xafladan ama musaabaqadan ka dhacayso mandheera sanadkii labaad weeye idinkaana insha allahu tacaala xoogga ugu badan iyo waxay ahday gacanta ugu badan idinkaa iskale idinkaa qabateen idinkaa jamciseen idinkaa kulmiseen aad baad ugu mahadsantihin midaayadee waxaa weeye annaga reer gaaris waa labaiyo toban canug iyo sagaal macallin iyo laba ka socdaan jamciyadda jamcatul qur-aan intaasaan kaga soo qayb galnay sheekh maxamed muuse oo ah guddoomiyaha mu'asasada alhuda ayaa xusay in ardayda ay ku tartamayaan soddonka jus ee qur-aanka kariimka iyo shan iyo toban jus ardayda ka qaybgalayaasha waa soddon iyo lix arday oo lix saddexda saddexda county ka kala socota labaiyo toban mandheera labaiyo toban wajeer labaiyo toban waxaa lagu tartamayaa soddonka jus iyo shan iyo toban jus biidni illaahi tacaala culummada hawshay noo qaban haysa waa shan culummo halkan fadhiya guud ahaan marka reer mandheera waxaan leenahay insha allahu tacaala sidii hore aan u soo camiri jiray ha loo soo camiro warka hala isgaarsiiyo musaabaqadu inay noo furantay barasaab ku-xigeenka ismaamulka mandheera dhoktor cali ayaa si rasmi ah u furay tartanka qur-aanka oo socon doono saddex maalin waxaa liigu yidhi xafladda ama tartankan in aan shaaca ka qaadno oon insha allah aan dhahna si rasmi ah ayuu u furan yahay shirkan insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu ugu dambayntii sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi oo ka mid ah garsoorayaasha musaabaqada ayaa tilmaamay in tartannada qur-aanka ee lagu qabto mandheera uu ku arkay arrin wanaagsan oo kudayasho mudan islamarkaana uusan ku arag tartannada kale ee ka dhaca caalamka musaabaqada saad la socotaan waa tartan waxaa la tartansiiyaa waa da' yarta weeye da' yartaba ayaa la tartansiiyaa oo looga jeedo in lagu tashjiiciyo oo lagu dhiirigeliyo marka waxoogay baa jira oo la siinayo jawaa-is iyo ma garanaysaa abaalgud ah oo sida ay u kala darajara sarreeyaan kow iyo laba iyo saddex iyo u galeen meel kasta adduunka waa sidaa laakiin halkan waxaa la yaabay oo mudan in la xuso lagana lagagana daydo aana meel kale ku arag runtii markii ikraamka iyo takriimka uu yimaado iyo abaalgudka ay yimaado oo la sheego wiilka ama gabadha baa darajadaa keentay ee, waxaa abaalgudka ay u heshayna waa lacag intaa dhan markii la yidhaah oo uu qaadan lahaa haddana odayaasha halkan isugu yimid iyo madaxda iyo ma garanaysaa iyo ma- iyo iyo maalqabeenkaba iyaguna waxbay ugu daraan waa arrin cajiib oo meel kale aana ku arkin yani Aa, anna waxaan ku darayaa buu leeyahay intaas anna intaasaan ku daray kolka waa arrin aad iyo aad u wanaagsan oo tashjiic iyo dhiirigelin wanaagsan waxaanan u xusay arrintaa u sheegay meel kale kuma arkin cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera